ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa labiyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo arbaca ah barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah maxaad kala socotaa taariikhda dagaaladii ugu cuslaa ee dhex maray kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo maamulka yuhuudda khasaare intee la-eg ayaana labada daraf kasoo galagaaray dagaaladaas warbixin aan ku midicsanayna dagaaladii ugu cuslaa ee dhex maray labada dhinac ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan insha allah dalka ingiriiska oo laga soo sheegaya xaalado adag oo xagga bani-aadamnimada ah xilli asmooyin xagga siyaasadda ah ay ka taagan yihiin dalkaas warbixin ayaad maqli doontaan inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ciidamada badda maraykanka iyo dhigooda maamulka aala sacuud oo dhoolatusyo wadajir ah ka sameynaya badda cas xukuumadda washington oo sawaariikh casri ah ka iibinaysa maamulka aala sacuud si ay isaga khafiifiso cadaadisyada kaga imaanaya maleeshiyaadka xuutiyiinta ku dhowaad labaatan askari oo ciidanka xukuumadda burkina faso looga dilay qaraxyo ka dhacay gudaha dalkaas iyo daadad ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ku dhiftay qaybo ka mida kuuriyada koonfureed qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhagaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dalka ingiriiska ayaa laga soo sheegayaa xaalado adag oo xagga bani-aadamnimada ah xilli asmooyin xagga siyaasadda ah ay ka taagan yihiin dalkaas cabdisamed cabdulaahi ayaa warbixintan soo jeedinaya dalka ingiriiska oo ka mid a wadamada ku yaala qaaradda yurub waxaa ka taagan naasmooyin kala duwan kuwaasoo qaarkood ay la nool yihiin dadka u dhashay dalkaas halka kuwa kalena ay ka taagan yihiin xagga siyaasadda cadaadisyo aanna horey loo aragay wajahayaan musharaxiinta xisbiga conservatiska iyo ra-iisul wasaaraha britain iyadoona baaritaano iyo daraasaad isdabajoog ah oo soo baxaya ay ka digayaan asmo xagga maciishada ah oo aan horey loo arag taasoo ay wajahayaan dadka u dhashay dalkaas xaalado saxmada iyo jahawareer ayaa ka jira goobaha ay bulshada ku badan tahay iyo wadooyinka dalka ingiriiska si gaar ahna waxay xaaladani u saameyn doontaa ganacsatada maadaama ay waayeen dad ay wax ka iibsadaan sababo ku aadan qiimaha maciishada oo cirka isku sii sheertay iyadoona aysan jirin wax rajo ah oo ku aadan in wax laga qabto xaaladaha ka taagan dalkaas marka la eego xaaladan daraasaduhu waxay muujinayaan sarowkacsi cirar bararka oo aan horey loo arag oo ka jira dalka u k marka laga yimaado hoos u dhaca mushaarka oo haddii uu sidan kusii socdo sida uu yahay ka dhigan in boqolkiiba sagaashan iyo sagaal shaqaalaha u dhashay dalkaas ay wajahayaan faqri aada u daran ra-iisul wasaarihii hore dalka ingiriiska oo waraysi siinayay mid kamid a warbaahinada carbeed ayaa ka digay masiirka xun ee uu ingiriisku la kulmi doono labada bilood ee soo socta haddii dowladdu aysan qaadeen tallaabooyin deg deg ah wax looga qabanayo xaaladaha murugsan ee ka jira dalkaas ma filaynin faqri sidaasoo kale ah mar kale uu soo mari doono noloshayda hadda bulshadeena waxaa laga dhexeelayaa dad aan haysan waxay cunaan iyo meel ay seexdaan intuba ayuu yidhi ra-iisul wasaarihii hore dalka ingiriiska xilli uu ka hadlayay xaaladda ay ku nool yihiin dadka ku sugan magaalada uu kasoo jeedo wuxuu xukuumadda hadda jirta ugu baaqay inay si deg dega usoo fargeliso xaaladda adag ee ka taagan dalka islamarkaana ay qabato kulamo looga hadlayo arrimaha adag ee ka jira u k iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka u dhashay dalkaas ee wajahaya gaajada canaawinta warbaahinta gudaha ee dalka ingiriiska ayaa subax weliba daabaca warbixinno ay kaga hadlayaan heerka ay gaarsiisan tahay asmada xagga maciishada ah ee ka jirta dalka taasuo ay wajahayaan malaayiin ruux u dhashay u k haddii aysan musharaxiinta u tartamayay xilka madaxtinimada dalka ingiriiska howlaha ugu horeeya ka dhigan wax ka qabashada asmadan ayay warbaahinadu tilmaamayaan in waqtiyada soo socda ay xaaladdu kasii dari doonto sanad weliba waqtiyada qaboobaha boqolaal milyan oo doolar ayay yuruubiyaanka ku qarash gareeyaan korontada sababo la xiriira iyagoo isku leynaya balse sanadkan dalka ingiriiska ayaa ka duwan kuwii hore bulshada ayaanan haysan qarash ay isaga bixiyaan korontada islamarkaana ay ku iibsadaan qalabyada lagu kuleeliyo biyaha waxayna tani qayb ka tahay walaaca xoogan ee lasoo darsay dadka ku nool dalkaas oo wajahaya dhibaatooyin badan reer britanna way murugo xogan ka muuqato ayaa waxyaabaha ugu badan oo ay isweydiinayaan waxaa ka mid ah inaysan heli doonin raashin ku filan noloshooda inta bisha ka dhiman iyo helista baasiin ku filan si ay uga gaashaantaan xaaladaha adag ee ka taagan dalka
إذا أغلقوا الهواتف عليك قائلين إنهم سينهون حياتهم في غضون الدقيقتين القادمتين ثم يتعين عليك الاتصال بهم مرة أخرى دوما من أجل الحصول على المساعدة
Is there going to be enough food left at the end of the month, money to buy food at the end of the month to feed kids?
هل يكون هناك ما يكفي من الطعام في نهاية الشهر؟ ما يكفي من المال لشراء الطعام في نهاية الشهر لإطعام الأطفال؟ هل سيكون هناك أموال كافية في الحساب لوضع البنزين في السيارة؟
dalka ingiriiska oo keliya ma ahan dalalka laga soo sheegayo dhibaatada balse faransiiska waxaa isna ka taagan abaaro xoogan iyo biila-aan laga soo sheegayo gobollo badan oo ku yaala waddankaas inka badan boqol deegaan oo ku yaala faransiiska ayaa wajahaya biila-aan baahsan wuxuuna wasiirka bay-ada ee xukuumadda baris abaartan ku sifeeyey tii ugu xumeed oo ay wajahayaan dowladaha yurub taariikhda inta la xusuusto wasiirka ayaa sheegay in cabsida ugu badan ay soo gaaraysa tahay biyola-aan ka taagan dalka isagoona sheegay inay gureen ceelbiyoodyo badan sababo ku aadan abaaraha ka jira waddanka dalka howland isna waxaa laga sheegayaa inay ka taagan tahay xaalad adag oo xagga biyaha ah waxayna tani imaanaysaa kadib abaaro xoogan oo ku dhiftay qaybo ka mid a waddankaas waxaa suuragal ah in mawjadahan abaaraha iyo biila-aanta ah ee ka jira dalalka qaaradda yurub ay kasii dari doonaan mustaqbalka dhow waxaana dowladaha xubnaha ka ah midooda yurub ay dalbadeen in wax laga qabto xaaladan sii xumaanaysa ee ka jirta dalalkooda
waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan
يا الله الجمعة يا الله يا الله أكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر جراح أحبتي في taniyo markii ay ciidamada yahuudda isaga baxeen marinka khaza sanadii labada kun iyo shantii waxay mandiqadaasi martigelisay dhaqdhaaqayo milatari oo iska soo horjeeda kuwaasoo isku beddelay dagaallo socday sannada islamarkaana sababay kumanaan shuhada ah qidaaca khaza waxaa ku nool ku dhowaad laba milyan oo falastiiniyiin ah isagoona sannado badan wajahaya cudwaan uga yimid cadowga islaamka ee yahuudda oo marba marka ka dambaysa soo qaadayay dagaallo lahwajiyo kala duwan watana magacyo iyo ahdaaf dhagaraysan dagaaladaas ayaa qaarkood ku bilowday dilal ay yahuudda u geysteen hogaamiyaasha kooxaha muqaawamada falastiin ee ku sugan khaza halka duulaanka yahuuddu ay soo qaadeen qaarkood lagu doonayay in lagu soo furto askar ka tirsan gumaysiga oo ay gacanta ku dhigeen kooxaha wax iska cabinta ee falastiiniyiinta markii xarakada xamaas ay si rasmi ah ula wareegtay marinka khaza sanadii labada kun iyo toddobadii waxay yahuuddu bishii oktoobar ee isla sanadkaasi magaalada khaza kusoo rogeen go-doon adag taasoo ay ilaa iyo maanta la daalaadhacayaan muslimiinta ku nool halkaas تسهره يد الكفر وأن دماء إخواني على طرقاتهم تجري أحقا أن سيف الحقد تشهره يد الكفر وأن دماء إخواني على طرقاتهم تجري waxaan allah idinkii warbixintan isku dultaagi doonaa qaybo ka mid ah dagaaladii ay la kulmeen muslimiinta ku nool khaza ee ka santaagay gumaysiga yuhuudda xaaqidiinta ah iyo sida ay kaga falceliyeen dhammaanba cudwaanka ay la kulmeen macrakadii alrasaasulmasbuub iyo falcelintii muqaawamada ee macrakatulfurqaan toddobiyo labaatankii disembar ee sanadii labada kun iyo sideedii waxay yuhuudda magaalada qazo kusoo qaadeen howlgal milatari oo ay ugu magac dareen alrasaasul masbuub kaasoo hadafkiisu ahaa sidii looga takhalusi lahaa xarakada xamaas iyo dhammaanba kooxaha muqaawamada ee ka dagaalama jiida khaza duulaankaas milatari ayay kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta kaga falceliyeen howlgal ay ugu magac dareen macrakatulfurqaan hadafka yuhuudda ee howlgalkan ayaana ahaa sidii ay usoo furan lahaayeen askari yuhuudi ah oo ay gacanta ku haysay xarakada xamaas kaasoo lagu magacaabay gilad shalit dagaalka ayaa socday muddo saddex iyo labaatan maalin ah waxayna diyaaradaha yuhuudda ay magaalada khaza ka fuliyeen duqeymo aan loo meeldayin iyagoo adeegsanayay hub halis badan oo ay dowladaha gaalada mamnuuceen adeegsigiisa kooxaha muqaawamada ayaa iyagana dhankooda adeegsanayay sawaariikh casri ah iyagoona dhanka yuhuudda ku riday toddoba boqol iyo konton gantaal sawaariikhda qaar ayaana beegsaday magaalooyinka assaduud iyo bi'ru sabca ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda waxayna ahayd markii ugu horreysay ee kooxaha waxiska caabinta falastiin ee ku sugan khaza ay adeegsadaan sawaariikhda riddada dheer marka la fiiriyo khasaaraha ka dhashay dagaalkii dhacay intii u dhexaysay sanadihii labada kun iyo sideedii ilaa labada kun iyo sagaalkii waxaa maamulka yuhuudda looga dilay saddex iyo toban qof oo yuhuud ah kuwaasoo toban ka mid a ay yihiin ciidanka gumaysiga halka dhaawacuna uu gaarayay ilaa saddex boqol khasaaraha muslimiinta khaza soo gaaray ayaa isagana ahaa kun iyo afar boqol oo shuhado ah oo ay afar boqol ka mid ay caruur yihiin waxaana ku dhaawacmay in ka badan shan kun oo muslimiin ah halka ay ku burbureen duqeymahaasi guryo gaaraya toban kun oo guri أوما سمعت بكاءهم وعويلهم تحت الركام فأين أين الثار afar sano kadib duulaankaas waxay yuhuuddu mar kale soo qaadeen duulaan kale oo bahalnimo ah waxayna markaani kusoo dagaal galeen qorshe ka duwan kii hore iyagoo weerarkooda halku dhig uga dhigay caamuudu saxaab balse waxay la kulmeen khasaare ka xoogan kii horey u gaaray weerarka yuhuudda ayaa bilowday afar iyo tobankii bishii nofembar ee sanadii labada kun laba iyo tobankii waxa uuna socday muddo gaaraysa sideed maalmood sidaba lagu yaqaano gumaystaha waxa uu mar kale geystay jariimooyin foolxun oo ka dhana shacabka muslimka ah ee falastiin balse muslimiinta khaza gacmaha kama laaban gaboodfallada ay yuhuudda ku beegsanaysay waxayna kaga jawaabeen macrakadii caan baxday ee xijaaru sijiil intii uu socday howlgalkan waxay yuhuuddu ikhtiyaaleen axmed aljacbari oo ahaa hogaamiyihii katiibada cisudiin alqasaam oo ah garabka milatari ee xarakada xamaas marka la eego khasaaraha ka dhashay dagaalkii yuhuudda iyo muslimiinta khaza dhex maray sanadii laba kun laba iyo tobankii waxaa ku shahiiday boqol iyo sideed ruux oo falastiiniyiin ah kuwaasoo afartan iyo laba ka mid ay ahaayeen caruur waxaana ku dhaawacmay kun iyo saddex boqol oo ruux yuhuudda dhankeeda waxaa dagaalkaasi looga dilay labaatan askari waxaana sidoo kale looga dhaawacay lix boqol shan iyo labaatan kale kooxaha muqaawamada ayaana deegaanada gumaysiga ku jira ku garaacay sawaariikh gaaraysa kun iyo shan boqol oo gantaal kuwaasoo markii ugu horreysay beegsaday magaalada caasimada ay ka dhigteen yuhuudda ee talaabiib howlgalkii aljufru saamid iyo jawaab celintii muqaawamada ee alcasfi alma'kuul toddobadii bishii julaay ee sanadkii laba kun afar iyo tobankii waxay ciidamada yuhuudda soo qaadeen howlgal militari oo loogu magac daray aljifru saamit kaasoo yimid kadib markii ay yuhuuddu dileen lix xubnood oo ka tirsan xarakada xamaas kooxaha muqaawamada falastiin ayaa duulaanka yuhuudda kaga hortagay si adag iyagoo ku dhawaaqay macrakadii caan baxday ee alcasful ma'kuul waxaana deegaanada yuhuudda xoog lagu deegaameeyey lagu beegsaday sawaariikh gaaraysay siddeed kun oo gantaal dagaalka ayaana socday wax ku dhow laba bilood marka la fiiriyo khasaaraha ka dhashay dagaaladaas waxaa yuhuudda looga dilay lixdan iyo sagaal askari iyadoona looga dhaawacay shan kun shan boqol laba iyo labaatan qof dhaawaca ayaana toddoba boqol oo ka mid a waxay ahaayeen askarta yuhuudda kuwaasoo ay haleeshay sawaariikhda muqaawamada markii aan eegna khasaaraha muslimiinta qaza ka soo gaaray duulaankan cadowtooyo waxaa ku shahiiday ruux halka ay ku dhaawacmeen koob iyo toban kun oo kale gumaystaha ayaana si bareer ah u xasuuqay dadka abriyada ah isagoona hal goob ku wada dilay qoysas gaaraya boqol afartan iyo afar qoys laba iyo tobankii bishii nofembar ee sanadii laba kun sagaal iyo tobanka waxay muslimiinta ku nool magaalada khaza ay kusoo waabaristeen diyaaradaha dagaalka yuhuudda oo duqeymo aan loo meeldayin ka geysanaya magaalada kuwaasoo si isku mid a u beegsanaya saldhigyada milatari ee kooxaha muqaawamada falastiin iyo xaafadaha dadka rayidka ah duulaankan ayay muqaawamadu markaan kaga falcelisay howlgal loogu magacdaray sayxatulfajri waxa uuna socday dhowr maalmood xarakada jihaadul islaami iyo kooxaha muqaawamada oo iskaashanaya ayaana duqeeyey magaalooyinka yuhuudda xooga ku haystaan muslimiinta khaza ayaa waxaa dagaalkaasi uga shahiiday soddon iyo toddoba ruux oo uu ku jiro sarkaal milatari oo lagu magacaabi jiray abulcadaa kaasoo ay yuhuudda ku raad joogeen muddo ka badan afartan sano howlgalkii xaarisul aswaar iyo jawaab celintii muqaawamada ee sayfulqudus bishii ramadaan ee sanadkii lasoo dhaafay ee hijriyada waxaa qarxay dagaalo culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada falastiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda kadib markii ay yuhuudda xoog kula wareegeen xaafada sheekh jaraax ee magaalada qudus islamarkaana ay ku xadgudbeen masjidka barakaysan ee al aqsa dagaalkan ayay yuhuudda ugu magacdartay xaarisul aswaar halka kooxaha muqaawamada dhankooda ay uga jawaabeen macrakadii sayfulqudus kooxaha muqaawamada ayaana deegaanada ixtiraalka ku jira ku garaacay sawaariikh gaaraysa afar kun oo gantaal intii uu dagaalku socday waxaan beegsanay ahdaafta allah fadligii iyadoo aanay jirin dagaal iyo noog intuba gumaystuhuna kuma guulaysan maalmahaas inuu beegsado dagaalyahanadeenna ka shaqaynayay guutada madaafiicda marka laga reebo hal mujaahid oo la beegsaday maalmihii ugu dambeeyey ee dagaalka kaasoo lagu magacaabo axmed faayis carafaat وهو الشهيد المجاهد أحمد فايز عرفات رحمه الله intii uu socday dagaalkan waxaa diyaaradaha dagaalka yuhuudda ay geysteen jariimooyin foolxun oo ka dhan ah shacabka muslimka ah ee ku nool khaza waxa ayna diyaaradaha gumaystaha si arxan darraha u xasuuqayeen dadka abriyada ah sida ay sheegayaan tirakoobyadii laga soo saaray dagaalkaas waxaa duqeymaha diyaaradaha yuhuudda ay ka geysteen khaza ku shahiiday laba boqol iyo konton falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen shan kun oo ruux oo kale dagaalkii ugu dambeeyey ee dhexmara kooxaha muqaawamada iyo yuhuudda waxa uu soo gabagaboobay saacado ka hor waxayna yuhuudda ugu magacdareen alfajru saadiq halka ay kooxaha muqaawamada uga jawaab celiyeen macrake ay ugu magacdareen wuxdatu saaxaat hadafka gumaystaha uu usoo qaaday duulaankan ayaana ahaa sidii uu u kala dhantaali lahaa midnimada kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta isku soo wada duub oo dhammaanba duulaanadan milatari ee aan kasoo sheekaynay ayaa dhammaantood ahaa kuwa bilowgoodu ay leeyihiin yahuudda waana iyaga kuwa markasta bilaaba gardarada jebiyana heshiisyada haddana marka laga itaal roonaada xabad joojin deg deg ah ku dhawaaqa فإذا بأقصانا ينادي أمة شمت العدا بجناحها tani waa qayb yar oo ka mida dembiyada iyo gabadfallada xanuunka badan ee ay wajahayaan shacabka muslimka ee filistiin oo muddo ka badan toddobaatan sano gumaysi lagu haysto dhulalkooda iyadoo lagu tubanayo sharafkooda iyo muqadasaadka islaamka oo ugu horreeyo masjidka barakaysan ee al aqsa ولسوف يا أقصى تعود مكرما ولترفلن بحلية المنصور ولترفلن بحلية المنصور
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya ciidamada badda ee maamulka aali sacuud iyo dhigooda maraykanka ayaa dhollatus militari oo wadajir ah waxay ka wadaan badda cas maalintii shalay oo talaada aheyd ayay ciidamada badda maraykanka gaareen dekedda magaalada yanbac ee ku taala badda cas si ay ciidamada badda ee maamulka aali sacuud ugala qayb qaataan dhollatuskan oo loogu magacdaray alqadab alcaarim laba iyo labaatan wakaalada wararka ee maamulka aali sacuud ayaa sheegtay in imaashiyaha ciidamada maraykanka uu ku soo aadayo iyadoo mar sii horeysay u diyaargaroobay ka qaybgalka dhollatuskan kaas oo ay martigelinayso dowladda sacuudiga waxayna ka dhacayaan magaalooyinka yambac iyo qaraj oo dhaca galbeedka dalka yemen wakaaladda ayaa intaas ku dartay in dhowlatuska oo socon doona muddo toddobaad ah iyadoona maalmahaas gudahooda ay ciidamada badda ee maamulka ali sacuud tababaro ka qaadan doonaan dhiguuda maraykanka dhowlatuskan ayay wakaaladu sheegtay inuu imaanayo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa labada ciidan iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen wixii khatar ku ah ammaankooda ee soo wajihi kara taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa maalin ka hor dhowlatuskan war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa twitterka ku sheegay inay xooga saari doonaan sidii ay u carbin lahaayeen ciidamada maamulka ali sacuud islamarkaana ugu taageeri lahaayeen xagga lojistikada si ay awood ugu yeeshaan difaaca masaalixda uu maraykanka ku leeyahay mandiqada saddexda bishan agoost wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dowladda sacuudiga ay gaareen heshiis ay ku kala iibsanayaan ilaa saddex boqol oo sawaariikh oo nuucoodu yahay batriot kuwaas oo uu maraykanku ka iibiyey sacuudiga ujeedka laga leeyahay iibinta sawaariikhdan ayaa ah sidii loo wanaajin lahaa awoodda maamulka ali sacuud u leeyahay wajahidda hanjabaadaha kaga imaanaya kooxaha xuutiyiinta ee dagaalka kula jira isbahaysiga uu horboodayo sacuudiga sanadii lasoo dhaafay riyaad iyo washington ayaa waxay xukuumadda tehraan ku eedeeyeen inay qalqal ku hayso amniga badqabka malaaxada si gaar ah kuwa isticmaala badda cas eedeemahaas oo ay iska fogeysay iiraan bishii abriil ee lasoo dhaafay taliska ciidamada badda ee dowladda maraykanka ayaa shaaciyey inuu sameynayo awood cusub taas oo howlgalo ka sameyn doonta badda cas muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa sii kordhay weerarada loo adeegsanayo sawaariikhda iyo diyaaradaha daroneska ee ay geysanayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta kuwaasoo qalqal gelisay maamulka ali sacuud xilli isbahaysiga carabeed uu marar badan sheegay inuu fashiliyey weerar noocan ah waana tan midda hadda keentay in maraykanka uu tababaro fidiyo ciidamada badda ee sacuudiga dalka yemen oo ay isku hayaan dhinacyadan ayaa muddo toddoba sano ah wajahaya dagaalo aan kala joogsi lahayn kaasoo u dhexeeya ciidamada xukuumadda yemen oo taageero ka helaysa isbahaysiga carabeed iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta oo iyagana taageero ka helaya xukuumadda shiicadaha iiraan wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka qaaradda afrika waxaa kusii xoogeysanaya howlgallada jihaadiga ah ee beegsanaya dowladaha ku yaala mandiqada ee isku bahaystay dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada weerar cusub oo ka dhacay dalka burkina faso islamarkaana loo adeegsaday qaraxyo waaweyn ayaa waxaa lagu dilay in ka badan shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda waddankaas taliska guud ee ciidamada militariga burkina faso ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidankooda lagu dilay laba qarax oo xoogan kuwaas oo lagula beegsaday waqooyiga dalkaas waxayna xukuumaddu sheegtay in weerarkan ay fulisay jamaaco jihaadi ah weerarkan oo loo adeegsaday laba qarax ayaa waxa uu ka dhacay mandiqada baronkajibo ee dhacda bartamaha dalka burkina faso waxayna ilawareedyadu sheegayaan in lagu dilay ugu yaraan shan iyo toban askari oo ka tirsan militariga burkina faso laguna dhaawacay tiro kale wararka ka soo baxaya taliska militariga xukuumadda burkina faso ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamadan la beegsaday ay ku guda jireen howlo roonda ah oo ay ka sameynayeen qaybo ka mid ah dalka mid ka mid ah gaadiidka ciidanka oo ay askar badan ka buuxeen ayuu talisku sheegay inay haleeshay miino xoogan oo wadada lagu aasay taasoo sababtay in gebi ahaanba uu burburo gaarigii ay saarnaayeen iyadoo ay ciidanku ku guda jiraan daabulidda meydadka iyo dhaawacyada uu geystay qaraxa ayaa mar kale waxaa lala beegsaday qarax kale oo xoogan kaasoo isagana sababay khasaare hor leh oo isugu jira dhimasho dhaawac intaas kadib xukuumadda ayaa ciidamo dheeraad ah u dirtay mandiqada uu weerarku ka dhacay iyagoona xiray dhammaan aaga soo gala goobta ay qaraxyadu ka dhaceen si aan loo ogaan khasaaraha gaaray ciidanka isniintii lasoo dhaafay ayay ahayd markii weerar culus oo ka dhacay waqooyiga burkina faso kaasoo geystay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimashiyo dhaawac sida ay baahisay wakaalada wararka ee a f b oo soo xiganaysa ilwareedyo amni waxaa dadka weerarkaas lagu dilay ay ahaayeen shaqaalaha xukuumadda dalkaas ugu dambayn wararka ka imaanaya dalka kooriyada koonfureed ee dhaca qaaradda aasiya ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhufteen daadad xoogan kuwaasoo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac daadadkan ayaa yimid ka gadaal markii robab xoogan ay ka da'een gudaha dalkaas gaar ahaana magaalada caasimadda ee siyuul kuwaasoo sababay inay xirmaan wadooyinka waaweyn ee caasimadda ugu yaraan sagaal ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen daadadkan halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale waxaana lagu la'yahay toddoba ruux oo kale sida ay xaqiijisay warbaahinta gudaha waa daadadkii ugu xumaa oo muddo boqol shan iyo toban sano ah kadib ku dhufta dalka kooriyada koonfureed waxaana daadadkan ku burburay guryo badan oo la degan yahay sida uu xaqiijiyey madaxweynaha dalkaas
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله